waxaan salaamayaa dadweynaha reer wajaale kasoo jeeda wajaale ee na sharifay ee maanta ilaa hargeysana soo raacay waxaan salaamayaa madaxda kale ee xildhibaanada deegaanka iyo dadweynaha leh waxaan salaamayaa wafdidan sharafta leh wasiirka wasaaradda tacliinta ay ka mid tahay ee hargeysa iga soo raacay haweenka u badan aad iyo aad baan idinku wada mahad celinayaa maanta sharaf iiga weyne ma jirto inaan gobolka gabiiley degmada wajaale imaado oon ka qayb qaato dhagaxdhiga xaruntan caruurteenna agooma ah insha allahu bidmillaahi kariim ay ku raaxaysan doonaan ay wax ku baran doonaan lagu daryeeli doono wax alla waxaanu xaruntan ka hakran doonaa ma jirto waanu ka qaybgeli doonaa wixii ay u baahantayba wixii nagaga soo hagaaga degmadan wajaale waa degmo qaaliya bay dowladdan ku tahay sababtoo ay tahay xarumaha u waaweyn ee gobolka gabiili ka mid ah ee taageerada hagar la-aanta ah markii aanu mucaaradka ahayn aanu ka heli jiray ayay wajaale ahayd wajaale waxay ahayd meeshii caruur u xidhay calanka udub eyda u xidhay bay ahayd wajaale waxay ahayd meesha markaanu nimaadno gurigayagii ilayn baanu nimiye sida naloo soo dhoweeyo aanaan dooni jirin inaannu ka tagno ayay ahayd waxaan doonayaa maanta wax alla wixii dowladda maanta jirta ay gobolkan u qabatay khusuusan degmadan u qabatay waa wax waajiba waa waxay mutaysteen waa wax dalkeennuna badhaadhe u ah gobolkii wax laga qabtaaba wajaalena way ka sii xag jirtaa dalka intiisa kale waxaan qabaa anigu xarunta caasimadda ganacsiga somalilan inay tahay in la daryeelo in la ilaaliyo in wadooyinkeeda la dhiso mid walba xaq bay u leedahay insha allahu bidmillaahi kariimna kulligeen inagoo gacmaha is haysanna ayaynu wada dhisaynaa ka wada shaqaynaynaa dalkeennuna halkaa wuxuu ku soo gaadhay iskutashidgeenna wuxuu ku soo gaadhay isgacmoqabsigeenna markaa haddaynu mucaarad nahay iyo haddaynu muxaafad nahayba ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay boggeenna burcadisu mariyo dalkeenna wada dhisanno maantana anigu halkan shakhsiyan aan dhagaxa dhigaayo kun doolaroo aniga aamin ahaana ayaan ugu deeqay gidaarka u horraysa la wareejinayo ilaahay waxaan ka baryayaa bulshada reer somalilan kalena inay xaruntan agoomaha si dhaqsa a noola dhisto wasiirku ballanqaad bay samaysay oo waan hubaayo agoomaha somalilan oo dhan gacan weyn bay wasaaradda ku leedahay tii burcaannu dhagax dhignay ta gabiiley ayaanu ka warqabnaa tii hargeysaanu ka warqabnaa meelo kale oo iminka la doonaya in agooma laga bilaabana sidaasoo kale ayaanu insha allahu bidmillaahi kariim wixii aanu tari karro ka geysanaynaa waxaan rajaynayaa xeradan maanta aynu dhagax dhigna inay noqoto tii waa mustaqbalkeennii waa caruurteennii waa dadkii dalkan u kici lahaa inagu intayna halkan joogtaa markaynu nasanno waxaan ilaahay uga baryayaa inay noqoto mid khayr qabta oo si hawl yar oo fudud u kacda oo u hana qaada waanaan idiin mahad celinayaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu dalkeenna mid barwaaqiya bashbash inooga dhigo